shiinaha oo ah quwad dhaqaale oo si weyn u kobcaysa ayaa diiradda saaraya adeegsiga warbaahinta iyo diblomaasiyadda shirkan oo u gaar ahaa idaacadaha iyo telefishinada ayaa waxaa dalka jamhuuriyadda jabuuti uga qayb galay siyaad axmed yuusuf oo ah saxafi ka tirsan wasaaradda warfaafinta ee jabuuti waxaana uu ka waramayaa waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi sidaad sheegtay walaal waxaan kaga qayb galay magaalo hanzu la ydhaahdo oo ku taala shiinaha sagaalkii ilaa koob iyo tobankii bisha kulankii lixaad ee iskaashiga shiinaha iyo wadanada carabta dhinaca warfaafinta gaar ahaana idaacaddiiyo telefisonka shirkaa waxaa kasoo qayb galay wasiirada warfaafinta dowladaha carabta iyo mas-uuliyiin sarsare dowladda shiinaha gaar ahaan xisbiga ishtiraakiga ee talada marka waxaa lagu loofagurayay sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga ka dhexeeya shiinaha iyo wadanada carabta sida ay ula jaan qaadi lahayd saxaafaddu amba warbaahintu ay doorkeeda u qaadan lahayd sidaad ogtahay xuseenow inta dambe shiinuhu dadaal weyn buu bilaabay tobankan sane dambe suu xidhiidh ula sameeyo iskaashi wadanada carabta iyo wadanada africa marka jabuuti iyo wadano kaleba waxay ka mid yihiin wadanada carabta ee africa jabuuti iyo shiinuhuna iskaashi gaar ahaan ay leeyihiin dhinaca dhisma hoosaadka amba horumarinta kaabayooyinka dhaqaalooyinka ee jamhuuriyadda jabuuti shiinuhu inta dambe mashaariic badan buu ka fuliyey sida marsooyinka sida wadada tareenka jabuuti etoobiya ku xidha marka jabuuti xoog bay u danaynaysay shirkan wayna soo dhaweysay waxaanan ballan qaadnay amba isla qaadanay wadanada af carabtu iyo shiinuhu inay dardargeliyaan horumarka dhaqaale in laga dhex arko saxaafaddu ay saxaafaddu ay muujiso xidhiirka ay sii dardargeliso sii horumariso annaguna jamhuuriyadda jabuuti haddaan nahay xukuumadda uu ka madaxyahay ismaaciil margeele iyo wasiirkayga warfaafinta radwaan cabdilaahi baadoon istaraatiijiyad warfaafineed baa jirta taana in la dardargeliya xidhiirka shiinaha la leenahayna waa wax ka go-an dowladda jamhuuriyadda jabuuti shirkaana si qurux badan buu ku dhamaaday walaal shiinaha ayaa wufuuddii ka qayb gashay shirkaasi u soo bandhigay horumarka dhinaca tiknolojiyadda warbaahinta ee ka jirta dalkaasi iyo sida ay dalalka carabta iyo kuwa afrikaanka ah uga faa'iidaysan karaan horumarkaasi sida uu sharaxayo mar kale siyaad axmed yuusuf horumarku sameeyey shiinuhu walaal waa wax lala yaabo weeyaan maanta haddaad siinu shiinuhu dee wadan iska caadi u ahaa laakiin wuxuu noqday wadan maanta horumar gaadhay teknolojiyad casrigaa gaadhay isku filnaansho gaadhay dhinacii teknolojiyadda casriga ahayd oo annagoo wafdiga ka qaybgelay waxaa noqotay telefoonadii amba brogaramadii aan telefoonada ku isticmaalaynay sida whatsappka iyo facebooka la yidhaahdo waxaan kama socdaan kamana shaqeeyaan annagu dadkan waxaan le waan la tartamaynaa oo wax noo gaaraan leenahay marka teknolojiyadda casrigaabuu ku shaqeynayaa maanta shiinuhu waxa weeyaan hay-adaha iyo maamulka iyo iyo waxaan ku idhaahdaa serviceka dowladdii iyo hay-adaha gaarkiiba waxay ku shaqeeyaan habka casriga ee teknolojiyadda casrigaa markaa shiinuhu walaal xuseenow horumar buu gaadhay wuxuu noo soo bandhigay maanta shirka aan ka qaybgala awoodiisii warbaahineed halku teknolojiyadda ka gaadhay mid kale way jirtaayo de aqoonta guud ilmuhu markuu kalaaska saddexaad galo ayaa la geegaa takhasuska ilmaha yar dhigan doono amba ku takhasus doona halkaasaa looga bilaabaa teknolojiyadda casriga hor saxaafadduna waxaa ka mid tuun laamaha horumarka ka gaadhay shiinaha iyo africa wadanada africa carabta iyo wadanada carabta iyo shiinahaba waxaa la sameeyey wax la ydhaahdo aqoonsweydaarsi marka wadanada carabta weriyaal ka socduu shiinuhu tababaraa wuxuu kaluu sameeyey inuu kusoo biiriyo qab qalabka casriga inuu ku caawiyo wadanada shiinaha wuxuu kaluu sameeyey barnaamijyo filimaan musalsalaada u aada loo xiisiya adduunka oo shiina ah inuu ku tarjumo afka carabiga wadanada carabta oo ku caawiyo idaacadaha wadanada qaranka laga laga tabiyo wuxuu kaluu sameeyey inuu soo bandhigo kameradaha casriga iyo habka loo duubo barnaamijyada iyo filimada ee ee three d ga la yidhaahdo yuu soo bandhigay marka cududiisu maanta wuu ku dadaalayaa inuu teknolojiyadda casriga ah waxa weeyaan awood labaa jira waa awood siyaasadeed iyo awood awoodda qaqabow marka awoodda qaqabow waxaa ka mid tahay saxaafadda markaa isku soo duubo wuxuu ku dadaalayaa shiinuhu maanta inuu hanto adduunka gaar ahaan africa iyo wadanada carabta marka dadaalkiisuna ma naqna wadanada kasoo qaybgala shirkanna way soo dhaweeyeen wadanada qaarna heshiisay saaxideen shirkan maanta wadanka libnaan iyo suuriya ayay heshiis gaara shiinaha samaysteen wasiirada warfaafintooda matalayay shirkan oo ka qayb galay inay iskaashi sameeyaan inay dardargeelaan xidhiirka inay aqoonsweydaarsi sameeyaan ina afka shiinaha barnaamijyada amba warar ka baxa wadanada libnaan iyo suuriya wararka warar ka mida af shiinaha lagu sameeyo shaqaalahana loo tababaro qaar ahaan afka afka shiinaha la baro